dad aad u badan ayaa isugu soo baxay fagaaro weyn oo ku yaala magaalada gaarisa oo ka mid ah dhulka soomaaliyeed ee ay gumaysato dowladda kenya dadkan isu soo baxa dhigay ayaa waxay aad uga caraysnaayeen aflagaadada ay faransiisku u geysteen nebi moxamed salaallahu calayhi wasalam waxaana ay ku dhawaaqayeen takbiirta iyagoona watay boorar ay ku xardhan yihiin erayo lagu difaacayo nebiga salaallahu calayhi wasalam haddaba waa kuwan iyagoo ka dhiidhinaya gafka uu faransiiska u geystay nebiga waxayna u duceeyeen ninkii fuliyey weerarkii ka dhacay magaalada niis ee waddanka faransiiska meel walba rasuulkeena sal allahu calayh wasalam nafteena asaga noogu habana annabiyu awlaa bilmuminiina min anfusihim annabiyu awlaa bilmuminiina min anfusihim nafteena sal allahu calayh wasalam nafteena rasuulka sal allahu calayh wasalam aan nagu awlaysan inaan dhiiggeenna u daadinno haddii ay dhacdo meel aan dhiiggeenna ku daadinno ba aragnabo haddii ay dhici laheyn dhiiggeenna dhiiggee waan daadin lahayn waxaa duuba laanjanna u sugnaatay ninkii rasuulkeenna sala allahu calayh wasalam intii korkiisa lagu caayey ninkii rasuulka caayey uurka gooyoo dilay jannada allaha uguba geliye allaha ku fogo ilaahay jannada ha geliyo jannada allah ha geliyo annagana ilaahayo wax kale umaana soo bixin rasuulkeenna sala allahu calayh wasalam difaaciisaan u soo baxnay dadkan isu soo baxay waxaa ka mid ahaa haweenka ku dhaqan magaalada gaarisa ilaahay subxaana wa tacaala ayaa fadalay oo ku fadalay kawsar ayaa lagu fadalay marka gaal xun ilaahay waxaan uga baryeennaa malag madaxa ka gooyo inuu ilaahay subxaana wa tacaala uu u soo diro fariin waxaan u farhayaa nacalad wejigaaga ha ku dhacdo nacalad ha kugu dhacdo nacalad ha kugu dhacdo inkaarti nebi moxamed ha kugu dhacdo dulli iyo khasi adduunka allaha kugu allaha kuugu soo bixiyo dad muslimiin haddaan nahay waxaan ku nahay walaalnimada kelimatullaahi ilaaha ila allah maxameda rasuulullah nabi maxamed salaatu salaam ninkii caaye inaan annagana u taagnaana ma aha naclatullaah allaha naclado allaha naclado waxaan leeyahay muslimiinta meel walba meel ay joogaan alaabtan faransiis ay leeyihiin ha la gubo yaa la gadanin qalin bayrooba ugu xun oo big la dhahayo ha la tuuro sidoo kale banaanbaxkaas la mid ah ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka arabsiyo ee gobolka gibiley waxaana dad badan oo halkaasi isugu soo baxay ay shucuurtoodu ahayd sidan
maanta waxaynu halkaa iskugu nimid nabigeenni maxamed ahaa calayhi salaatu wassalaam afdal almu'miniin afdal alislaam ninka aflagaadeeyey ee xumaanta ku sheegay ee isagu nijaaska ah ee isagu dayuuska ah ee xunagaalka kaafirka ah ayaannu halkaa ugu nimid inaannu anfaarayno masiiba allah u keeno cuduran ummadda helin isaga ha helo cudurku gaari isaga ha helo
wixii ka dambeeyey aflagaadadii faransiiska u geystay nebi moxamed salaallahu calayhi wasalam waxaa caalamka islaamka ka dhacay banaanbaxyo waaweyn oo lagu difaacayo cirdiga nebiga kasokow banaanbaxyada waddanka faransiiska waxaa ka dhacay weeraro madaxgoyn ah oo loogu aargudayo sharafka nebiga salaallahu calayhi wasalam taas oo keentay inay wadnaha farta ku hayaan dadka faransiiska ah meel weliba oo ay ka joogaan caalamka